bsmi illaahi الرaxmaan الraxiim bismi illaahi الraxmaan الraxiim alxamdu lilahi rabi اlcaalamiin wsala اllah wslm calaa nabiyina mxamed wcalaa aalihi وsaxbihi wslm ajmaciin ama bacdu waxaan soo haynay kitaabkii alfiyat اlimaam الsuyuuطiyi raximah اllahu tacaala wuxuu dersiga markaa dersigii ugu dembeeyey wuxuu ku saabsanaa majhuulka iyo axwaashiisa majhuulka iyo axwaashiisa ayuu ku saabsanaa afar qaybood baan u qaybin afar qaybood ayaan u qaybinay majhuululcayn majhuululxaal majhuululcadaala iyo majhuululismi majhuululcayn waxaa weeyaan man rawaa canhu raawin waaxid waa qofkii hal nin keliya uu ka wariyey ardaydiisa waa hal keligiis walam yuwahaq mana la tawhiiqinin waa ruuxa aan la tawhiiqinin hal raawi keliyana haysto ardaydiisa waa hal tawhiiqna ma haysto ninkaas waxaa la yidhaahdaa majhuululcayn haddii hal uu yahay ardaydiisa tawhiiq ou helo majhuululcayn miyaa la dhahayaan ma la dhahayo majhuulcayn labadaa inuu isku helo midda koowaad waa in la tawhiiqiyo tan labaadna waa in ruwaaddiisa isaga ka warinaysaa hal uu yahay taas waa mid midda labaad ee kale waxaa weeyaan majhuululxaal majhuululxaalka waxaan ku tacriifinay man rawaa canhu raawiyaani fa akar laba arday iyo ka badanaa ka wariyeen walam yuwahaq ma la tawhiiqinin laakiin laa cadaala daahira walaa baai yani laa cadaala yani walam yuwahaq markaan leeyahy waxaan ujeedaa cadaaladdaa laba qaybood ah cadaala daahira iyo cadaala baaطina cadaaladda daahirka waxaa weyaan waa midda qofka ka muuqata ee masaajidka yacni malaka taqwo inuu leeyahay cadaaladda baatinkana waa midda u laabanayso aqwaal yani culamaa uljarxi watacdiil aqwaashooda midda u laabanaysa ayb marka waxay noqonaysaa ninka majhuululxaalka laba arday iyo ka badan baa ka wariso cadaalad daahira waa haystaa laakiin cadaala baatina ma haysto a'immatuljarxi kama aysa hadlen towhiiqiisa iyo yacni tajriix midna loogama hadlin ayb majhuululcadaala marka majhuululxaalka magac kale u qabaa mastuurna waa la yidhaha majhuululcadaala maxaa la yidhaha isaga marka majhuululcadaala waxaa la yidhaahdaa man rawaa canhu raawiyaani fa akar laba raawi iyo ka badan baa ka wariso laakiinse laakinahu faqada cadaalata daahira walbaaطina cadaaladdii daahirka iyo baaطinka labadaba ma haayo isaga iyo marka majhuululxaal maxay ku kala duwanaadeen majhuululxaalka cadaalo daahira waa haystaa laakiin majhuululcadaalaha mid daahirana ma haysto ayb cadaala daahira ee baatinana waa kala sheegno midda daahirada waxaa weeyaan waa midda qofka diintiisa u laabanayso oo ninku inuu diin leeyahay waa la ogyahay laakiin waxaan la ogeyn culamaauljarxi watacdiil ninkan maxay ka dhaheen aqwaasha culamaauljarxi watacdiila waxaa la yidhaha cadaala baaina ninkay iyagu ogolaadaan cadaala baaina u haystaayaa laleeyahay ninkii aynan iyagu ka hadlin cadaala baaina ma haystaa laleeyahay mid daahirana markaas haddii uu waayo oo ku darsado wuxuu noqonaa majhuululcadaala kan saddexa afaraad waxaa weyaan majhuululismi waa nin isaga magaciisa aan la aqoonin bes laakiin magaca aabbihiisaa la yaqaanaa waxaana la yaqaanaa xaalkiisa kalena waa la yaqaanaa oo nin iqa inuu yahay waa la ogyahay majhuululismiyaa la yidhaha midkaas isagana majhuululismi majhuululismiga marka hadda wax weyno in lagu daro meeshaan saa uma muhiim ma aha maxaa marka xukunka riwaayaadkooda haddaan qabanana majhuululcaynka riwaayadiisa waxaa weeyaan marduudo waa majhuululxaalka waa mutawaqafa canha waa laga istaagaa majhuululcadaala riwaayadiisa marduudo waa waa la radinaya iyadan ma la aqbalaayo majhuululismi hadduu iqa yahay waa la qaadana ila magaca dhib male mogta ibnu fulaanba haddii loo gara karo ayb kadib waxaan sheegnay farqiga u dhaxeeyo almajhuulu wاlmubhamu wاlmuhmalu saddex eray waay majhuul waa kuwii hadda aan ka soo sheekaynaa la dhahaa majhuulku marka magaciisa iyo magaca aabbihiis iyo magaca awowgiis waa la yaqaanaa ogow muhmalna waxaa la yidhaahdaa ninka aan magac aan uunan ku soocmaynin lagu sheego magac uunan ku soocmaynina lagu sheego tusaalaheeda marka muxuu noqon karaa maalan waxaa la yidhi xadaanii muxamadun muxamed magaciisa waa la sheega laakiin samiyaal badanuu leeyahay walidaalika waa ku dhex qasmaya dadkan kale u dhexgelaya ma ogtaha muhmalaa leeraa midkaas isaga waxaa kaloo isagana marka aan sheegnay mubham almubhamu mubham waxaa waaya ninaan magaciisa la sheegin oo rajul keliya la iska yidhi xadaanii rajulun waxaan u malaynaa marka intaas waa inti shalay aan yacnii gadaal boobsiiska uga sheegnay riwaayaadka marka majhuulka iyo axkaamtooda marka ayuu ayaan gelaynaa marka abyaadda laqbadeeda qaala الnaadimu raximah اllah watarakuu way ka tageen watarakuu majhuula cayni maa rawaa canhu siwaa shaksin wajarxan maa xawaa watarakuu way ka tageen majhuula caynin majhuulu cayn bay ka tageen mid cayntiisa aan la garanaynin majhuululcaynkii marka maxaa la yidhahdaa maa rawaa kama warinin canhu xaggiisa kama warinin siwaa shaksin shaksi mooyaane hal shaksi ma ahane wamaa xawaa mana koobin jarxan wax jarxiyana ma koobin ninka wax jarxi oo koobay oo ku dhacayna ma jiro jarxii towhiiq midna kuma dhicin marka laakiin ogow jahaalada ninka jahaalada laga sheekaynaya laakiin yaa waa ninka jahaaladiisa laga sheekaynaya la sheegayo waa kuma waa nin aan saxaabi ahayn waxaan ka hadlayno ogow taasna talada ku darso haddii saxaabatu rasuulillaahi laga hela qaar waxaa jira hal raawi keliya leh ayaa la helayaa sida almusayab ibnu xasin wiilkiisa saciid keligiisa wax ka wariyey waxaa la leeyahy waa majhuul may ma la dhahayo saxaabi weeyaan sow majhuul ku yahay iyo ila saxaabi waa cadli mar walba mana la isagu jarxii tacdiil ma gelaayaba ma ogtahay waa inuunan saxaabi ahayn ninka laga sheekaynaya dabcan ayb ثالثها إن كان منعه فرد لم يرو إلا للعدول لا يرد ثالثها ثالث الأقوال أقواaشha qowlkeeda yعnي سدexaad laba qowl baa ku duuban marka meeشhan majهuuلulcaynka qowlna wuxuu dhahayaa riwaayadiisa waa la aqbalayaa qowlna wuxuu leeyahy la aqbali maayo kii saddexaad waa kan marka kanaad ka fahmaysaa labadan qowl inay jiraan yعn ثaaliثuhaa ثaaliثu الأqwaali أqwaasha keeda saddexaad in kaana haddii uu yahay in kaana haddii uu yahay man ruux infarada kala gooni noqday canhu isaga xaggiisa kala gooni noqday lam yarwi inuunan ka warinin ilaa lilcuduuli mooyaane dadka cuduusha hiqaadka mooyaane cid kale uunan ka warinin laa yuraddu markaas lama radinayo qowlkan wuxuu leeyahay majhuululcaynka halkiisa ardayaan feerinayna ardaygaas haddii uu leeyahay aniga shuyuukhdeeda waa wada hiqaad nin aan hiqa ahaynna waxba kama wariyo hadduu dhaho oo ninkaanna uu ka wariyo majhuulka ah waxaa la leeyahay xadiidkiisa waa la aqbalayaa laakiin horaan u soo marnay masaladan mid un lamida mubhamka markaan joognay qowlka raajixa waa inaan la aqbalaynin ثaaliثuhaa ثaaliثu الأqwaali in kaana haddii uu yahay man ruux infarada kala gooni noqday canhu can اlmajhuuli ninkan majhuulka xaggiisa kala gooni noqday lam yarwi haddii uu yahay inuunan warinayn uunan warinin ilaa lilcuduuli ilaa can ilcuduuli dadka hiqaadka oo cuduusha mooyaane us cid kale ka warinaynin laa yuraddu la celin maayo markaas raabicuhaa qowlka aqwaasha qowlkeeda afaraad yuqbalu waa la aqbalayaa goormaa la aqbalayaa in zakaahu hadduu taskiyeeyo xabrun caalim hadduu taskiyeeyo yuqbalu waa la aqbalayaa ninka majhuulucaynka waa la aqbalayaa xadiidkiisa goorma in zakaahu hadduu taskiyeeyo xabrun nin caalima hadduu taskiyeeyo wadaakaasina ra'aahu ibnu xajar waa arkay fii nuqbatin kitaabkiisa nuqbaha ayuu ku sheegay walam yuwahaq waa tii uu dhihi jiray mota laakiin marka horeba majhuulu cayn maba ahaba ninka haddii tawhiiq loo helo maxaa yeeley cayntiis waaba la gartay markaa moogta ilaa ninkan awalba waxaa la islaa ninkan halka arday leh talowma hiqa daciif miyaa a shaki ku jiray haddii nin marka uu caddeeyo uu yidhaahdo fulaanun hiqatun hadduu dhaho khalaas jaawaaba ka baxay marka jahaaladii saas uga baxayba ma ogtahay raabicuhaa raabicu laqwaali yuqbalu waa la aqbalayaa in zakaahu hadduu taskiyeeyo ou ammaano xabrun caalim wadaakanna qowlkan ra'aa waa arkay hu ibnu xajar hu qowlkan buu arkay fii nuqbatin nuqba dhexdeeda kitaabkiisa nuqbatulfikerka khaamisuhaa khaamisulaqwaali aqwaasha keeda shanaad in kaana haddii uu yahay miman ruux qad shuhira la caan bixiyey oo mashhuur ah yacni ku caan baxay bimaa kii ku caan baxay siwa alcilmi cilmi aan ahayn ka najdatin wadaalika kaagaasina ka najdatin geesnimo oo kale wa birin khayr oo kale waa la aqbalayaa buu leeyahay ninkii waa majhuul cayn hal arday keliyau leeyahay wax towhiiqiyey ma hayno laakiin waxaa lagu yaqaanaa sifaat kaloo wan wanaagsan maalan waa nin deeq badan sadaqo badan waa nin geesi ah waxyaabaasaa lagu yaqaanaa markaasoo kale waa la aqbalayaa bay leeyihiin qowlkan leeyahay laakiin waa qowl daciifa khaamisuhaa khaamisul aqwaali aqwaasha keeda shanaad yuqbalu waa la aqbalayaa goorma in kaana haddii uu yahay huwa isagu minman ruux qad ishtahara qad shuhira lagu shuhreeyey bimaa kii siwalcilmi cilmi aan ahayn ka najdatin wadaalika kaagaasina ka najdatin oo kale weeyaan geesinimo wa birin iyo khayr iyo ixsaan oo kale ayb wاhaaliثu اlaصaxu laysa yuqbalu man baطinan wadaahiran yujahalu halkaana wuxuu ka sheegaya majhuululcadaalihi ayuu halkan ka gelayaa wاhaaliثu qowlu qowlkii ahaaliثu qowlkii day ahaaliثu saddexaad alaصaxu qowlkii day alaصaxu saxiixnimada badnaa ayb laysa ma ahaanin laysa ma ahan yuqbalu in la aqbalayo man ruux baainan man ruux yujahalu la jaahilnimo xugmiyey lagu yacnii jahaalo xugmiyey baadinan hoos iyo wadaahiran korba ruux cadaala baadina iyo daahiraba waayey oo malakadiisa taqwadana aan la ogayn aqwaal oo culamaa uljarxi watacdiil laga haayo isaga ku saabsanna aynan jirin qowlka ugu asaxsan ee saddexaad waxaa weeyaan laa yuqbalu la aqbali maayo labada qowlee ku jirtana maxay noqonayaan marka yacni waxaa weyan in la aqbalaayo iyo tafsiil in la gelgeliyo wاhaaliثu wاlqowlu qowlkii qowlkii day ahaaliثu waa marka waxaa weeyaan waa sifo mawsuufkeeda laga gooyey ka naadixin sakratan yowma liyuhinahaa oo kale falam yadirhaa waawhaa qarnahu lwacilu waxa uu yidhi wاhaaliثu wاlqowlu qowlkii qowlkii day ahaaliثu saddexaad qowlkii day alaصaxu saxiixnimada badnaa laysa yuqbalu qowlkii marka waa kana laysa ma ahan yuqbalu in la aqbalayo man ruux yujahalu la jahaalo xugmiyey baadinan hoos iyo daahiran korba yaa loo qaadanin markaan leenahay cadaala baaina iyo daahira qofka qalbigiisa see loo ogyahay isdhihin baainkan laga hadlaayo waa maxay isdhihin baainka horaan u sheegay waxaa laga wadaa culamaauljarxi watacdiil hadalladooda qofka ku saabsan ayaa cadaala baaina loo yaqaanaa fanigan marka laga hadlaayo ayb wfi اlaصxi yuqbalu اlmastuuru fii daahirihi cadlu wabaطinu khafyi wa fi laصaxi sida صaxiixa ah wayuqbalu waa la aqbalayaa dheh almastuuru mastuurkii waa la aqbalayaa majhuulxaalkii un wayuqbalu waa la aqbalayaa almastuuru mastuurkii waa la aqbalayaa fi laصaxi sida صaxiixnimada badan fii daahirihi daahirkiisa cadlun cadlun cadli fii daahirihi daahirkiisa ou ahaaday wa baainun baainna khafiya oo qarsoonaaday halkan marka majhuulxaalkii uu noocii saddexaad majhuulcayn oo ka soo hadlay kadib wuxuu ka hadlay majhuululcadaala kan saddexaad waa kana waa majhuululxaal ama mastuur wuxuu ku leeyahay wayuqbalu waa la aqbalayaa almastuuru kii la asturee mastuurka ahaa mastuur yaa la dhahaa marka fii daahirihi cadlun fii daahirihi daahirkiisa waxaa ahaaday cadlun baa ahaaday oo yacnii cadaaladiisa daahirka waa la haayaaw wa baainun cadaaladda baa midda baainada ahna khafiya waa qarsoonaato lama garanayo cadaaladdiisa baainka ah fil asaxi waa la aqbalayaa marka sida saxiixnimada badan waa kaas marka baain iyo daahirna sida aan u sheegin u kala garo beydkanna wuxuu uga baxay majhuululxaalka majhuululxaalka sida raajixa waxaa weeyaan xukunkiisa isagadda wuxuu ka cabira yanii yuqbalu lmastuuru buu yidhi waa la aqbalaa buu yidhi laakiin sida raajixa waxaa weeyaan lama aqbalo ictibaar iyo mutaabaca waa galaa majhuul xaalka laakiin bi yacnii keligiis in layska aqbalo maya ibnu xajar wuxuu leeyahay in la aqbal waa la aqbalaana lama la dhahaayo waa la radinayaana la dhihi maayo ee waxaa la leeyahay yutawaqafu canhu waa laga istaaga soo ma kasan ayb sidaa baa la leeyahay wuxuu leeyahy marka waman carafnaa aynahu waman carafnaa caynahu waxaa lahu duuna smihi wanasabin milnaa lahu majhuulul ismigii buu gelayaa marka hadda waman axad carafnaa aan aqoonsannay caynahu cayntiisa aan garanayno waxaa lahu xaalkiisana ayb marka wuxuu leeyahay nacam majhuululismigiiba halkan ka galay marka waman carafnaa caynahu qofkaan cayntiisa aqoonsanno waxaalahu nusaqda waxaaluhu bay qorayaan yani kutubta qaar waxaaluhu bay dhahayaan waxaalahu waa qofkaan xaalkiisana aqoonsannay oo jarxigiisa iyo tacdiilkiisa la gartay yani ee la towfiiqiyey duuna smihi magaciisa aanan garannin wa nasabin wa duuna nasabin nasabkiisana aanan garannin milnaa waa u iilanaynaa lahu isaga kaa waa u iilanaynaao waa qaadanaynaa xadiidkiisaba yacnii qofkii isimkiisa la gartay qofkii yacnii la gartay cayntiisa iyo xaalkiisa oo yacnii cayntiisa isaga waa la yaqaanaa xaalkiisana waa la yaqaanaa waa hiqo laakiin magaciisaan ka jaahilnaha amase waxaan ka jaahilnaha nasabkiisa iyo qabiiladiisa milnaa lahu kaas waaba naqaanaa waa u iilanaynaa buu ku leeyahay waman yaqul akhbaranii fulaanu ow haadaa licadlayni qabuulahu ra'ow halkan marka beydkan iyo beydka xiga wuxuu ka gelayaa qofku haddii uu yidhaahdo akhbaranii fulaanun wa haadaa xadiid buu sheegaya markaas wuxuu yidhi akhbaranii fulaanun hebel baa ii warramay iyo wahaadaa midkaanu labadoodana marka waxaa weeyaan waa wada hiqaad wuxuu yidhi akhbaranii fulaanun ow haadaa hebel baa ii warramay amase hebelaa ii warramay kan midkan iyo hebelka uu sheegaayana mid kastoo ka mida waa iska hiqo waa la socodsiina xadiidkiisa maxaa yeele mid allaale midkou noqdo waa un iqa soo maaha marka waa sidii la rabay xadaanii fulaanun ow fulaanun buu yidhi waa la qaadana marka midkou ahaadaba mar hadday labadooduba ay yihiin cadlaani hadday yihiin mas'ale kale waxa ay tahay waxa uu yidhi maalan akhbaranii fulaanun ow hayruhu buu yidhi hebel baa ii warray ama hayrkiisuu yidhi hayrkaana waa laga jaahil yahay ma la qaadanayo kaa la socodsiin maayo sababtoo ah kayrkaas ilaa laga garto xadiidka isagoo ku xihan yahay waman yaqul qofkii yidhaahdo akhbaranii fulaanun baa ii warramay nin bau magacaabay ow haadaa ama midkan baa ii warramay labadooda midkood licadlayni bau ishaarayo ou sheegay laba cadli ku sifaysan ra'ow culamaa ulxadiid waxay arkeen qabuulahu aqbalitaankiisay arkeen fa in yaqul haddii uu dhaho xadaanii fulaanun haddii uu yidhaahdo ow amase hayruhu baa ii warramay buu yidhi xadaanii fulaanun baa qarsoon fa in yaqul haddii uu yidhaahdo xadaanii fulaanun ow hayruhu haddii uu yidhaahdo ow amase yujhalu laga jaahil noqdo bacduuladii kii qaarkiis samaahumaa ou magacaabay labadii ou magacaabay qaar ka mida haddii laga jaahil noqdo laa tuqbalu la aqbali maayo markaas waa laba suuro iska sahlan wey xadaanii fulaanun ow ow fulaan buu yidhi labadooduna waa wada hiqaad iska raac marka waa sax waa la aqbalaya xadaanii fulaanun ow hayruhu hebela ii warramay ama hayrkiis de ama mar haddii uu geliyo shaki uu soo geliyey maadaama aan la aqoonin miaan midkood la aqoonin axwadka iyo dadaalku wuxuu ku jira inaan la aqbalin marka ama wuxuu sheegay xadaanii fulaanun ow fulaan hebelkii waa la gartay laakin waa laga jaahil yahay xaalkiisa iyo waxaasaan la aqoonin ka joog marka iskaga joog ama wuxuu yidhi xadaanii fulaanun ow fulaan midkoodaa daciif ah labadooda mid ka mida ayaa daciif ah ka tag marka iyadana suwartaas oo dhan marka la aqbali maayo wa kaafirun bibidcatin lan yuqbala haaliثuha in kadiban qad xallala wagayruhu yuraddu minhu raafidi waman dacaa waman siwaahum nartadii qabuulahum laa in rawow wifaaqa lira'yihim abdaa abuu isxaaqa nacam halkan marka wuxuu ka gelayaa riwaayat lmubtadic riwaayat lmubtadic ninka mubtadica riwaayadiisu halkan ka gelaya bidcada laba u kala qaado mukafira iyo mufasiqa mid qofkeeda gaalaysiiso iyo midaan gaalaysiinaynin u kala qaad mukafirada ruux haddii bidcadiisa uu ku gaaloobo riwaayana ma laha karaama ma laha iskaga dheeraawo iskaga tag jumhuur saasay yeelaan oo yidhaahdaan bidcada aan saaxiibkeeda gaalaysiinin u imaaw marka iyada waxaad u kala qaadataa waxaa u kala qaadaa iyada laftirkeeda ruuxaani ninkan yacni mubtadica ah ma wuxuu ka mid yahay ma wuxuu ka mid yahay dadka u arko nebiga in laga been abuuran karo haddii madhabkooda la faafinayo mise inuunan ahayn hadday yihiin yacnii dadka u arko in nebiga laga been abuuran karo haddiiba mar diinta iyo lagu faafika lagu faafinayo horaan u soo marnayoo nimankaas waxay ahaayeen horaan u soo marnay waxay ahaayeen nimankii karaamiyada la dhihi jiray iyo amase raafidada raafidada iyagu yacnii been inay sheegaan madhabkooda haddii loo nusraynayo in been la sheego dhib uma arkaan oo nebiga way ka been abuurtaan kuwayaalkaas marka iyagu ka tag ayakana maxaa kuu soo haray marka inta kale soo qaado nin mubtadica oo beenta inay xaaraan tahay u arko oo isagu yacnii madhabkiisa in loogu nusreeyo been aanan qabin kaas ayaad marka laba u kala soocaysaa marka daaciya iyo hayru daaciya nin bidcadiisa dadka ugu yeedho iyo inuuna ugu yeerin hadduu bidcadiisa daaciye ku yahay oo dadka uu ugu yeedho xadiidkiisa la qaadan maayo haddii uu daaciya ilaa bidcatii yahay bidcadiisiibuu dadka ugu yeedhaa la qaadan maayo markaasoo kale ayb haddii uu yahay hayru daaciya ninkan bidcadii waa qabaa laakiin dadkana kuma dhex faafiyo gurigiisoo la joogaa meeshiisaasu iska fadhiyaa midka isagaa marka haddii uu saduuq yahay oo hiqa uu yahay waa la yeelayaa xadiidkiisa saxiixaynka iyo sunankana waa ka buuxaan hada darbu min annaas kuwaasoo kale ka buuxan ayb marka hayru daaciyahan laftirkiisa marka riwaayadiisa la qaadanayo waxaa shardi ah waa inuusan werinin mowduuca uu warinaayo waa inuunan ahayn wax ku saabsan bidcadiisa wax taageerayo hadduu wax bidcadiisa taageerayo oo wariyana shaki baa imaanayo waa laga istaagaa riwaayatulmubtadic tafsiilkeeda waa kaas maxaa loo leeyahay marka mubtadica daaciyaha ha laga tago riwaayatulmubtadic maxaa intaanoo hadala looga hadlaa iyada ibnu daqiiqilciid iyo ibnu xajar iyo fuqahaa iyo a'immada badankood waxay yidhaahdaan ninkan mubtadica ah waxaa la rabaa in la ihaanaysto si marka loo ihaanaysto xadiid inaan laga warinin buahay xadiid inaan laga warinin qolada diidayso riwaayat almubtadic laa tuqbalu dhahaysa waxay ka qaadanayaan ninka mubtadica haddii axaadiid loo ag fariisto ama laga wariyo waxay ka dhigan tahay marka in la weyneeyey nin mubtadicana weyneyn ma astaahilo meeshaasay ka qabsadeen culimmadan muxaqiqiintoo sidaan u kale wax u kala dhigdhigayna waxay leeyihiin ayagu arrintaas waa saxiixoo meesheeda ha joogto laakiin haddii xadiidkan la waayo hadday ka dhalanaysa ka warran ay dhaheen in xugun sharci ah xadiid loo waayo ila isagiiyaa yaqaan maalan xadiidkii ama cilmiga isaga keligiisaaba yaqaana cilmigaas dhibaataana loo qabaa haddii aan laga qaadin masaa'il dhanoo cilmiga ku baaba'ayo marka ma waxaan leenahay mafsadada waxaan fiirinaynaa mubtadica ahaanaysigiisa teellaa hormare miyaa laqaamiyaa miyaa miyaa lagu dhegayaayo waxaa la leeyahay xadiidkiisa waa laga tegaa mase waxaa la leeyahay war mafsadadaanaan u dul qaadanaynaa ninkan axaadiidta waa ka reebaynaa isaga waxuu doona ha iska ahaado midda dambey rajaxeen culummada markan midda dambey rajaxeenoo waxay yidhaahdeen ihaanada iyo yacnii in isaga wax laga qaato in isaga wax laga qaataa roon inta yacnii xugun sharciga xadiid loo way lahay isla mas'aladaasna culummadu waxay ku dabaqeen xadiid iyo riwaayo keliya ma ahane xataa cilmiga saas waa kale qofka magaalada uu jooga haddii uu xadiidka akhrinayo nin xoogaa caqiidadiisa ash aysan ahayn ayaa xadiidkii akhrinaya adigii waa u baahan tahay oo salaaddii waxaad ku tukataa u baahan taha waxaad ku soontaa u baahan tahay nin kale ma haysidoo kuu akhriyo sidaad yeelaysaa marka asaga iska dhegayso intaad bannaanada taataagnaa lahayd dadaad diin waxay ka dhigteen hadda yacnii dadkii ayagiina wax u akhri maayaan dadkii wax u akhrinaayena waxay leeyihin halaga dheeraado halaga dheeraado halaga dheeraado asaguna wax ma daraaseeyo wax ma barto dadkuna wax ma baro kaasoo kale marka shaydaan waay shaydaankuuna u shaqaynaa ibnulqayim saasuu leeyahay kitaabkiisa in la yidhaahdo badaa'ic ulfawaa'idka meelahan markuu sheegaayo yacni madaakhisha shaydaanka iyo markuu ka sheekaynaya ama iqaadatu lahafaanku ahaa hay marka qofka waxaa la rabaa inuu beddel sii karo qofka hebel ha u tegin waxaa ka dhegaysanin ayb adigii dadka bar waayaha cilmigii nacam ha iskugu darin laba laba mafsado ha iskugu darin adiga ayb marka dadka marka taas iyadu marka a'immadu sidaasay ka yidhaahdeen marka labada mafsado marka la fiiriyo waa shaekhulislaam ibnu taymiyana macnahaasuu sheegaa bal culamada waxay wariyaan cabaad ibnu yacquub alrawaajini tarjamadiis waxay ku wariyaan ninkaas cabaad ibnu yacquub alrawaajini la yidhaahdo yaa waxay u yimaadeen ibnu khusayme iyo a'immaa baa u timid oo axaadiid ka dhegaysanaysa nin shiiciyana waa ahay markaasay waxay yidhaahdeen markaasuu dadka waa waxba weydii jiray marka loo yimaado wax laga dhegaysanayo markaasuu wuxuu dhihi jiray man fajara alarda yacni waxaan u jeedaa man fajara alanhaar webiyada yaa dilaaciyo kan yaa sameeyey waxaas o dhan in cali la yidhaahdo rabaa isagoo intaas keliya waxuu ka rabaa cali un in la weyneeyo la buunbuuniyo ka rabaa markaasaa markii dambe intay ka qaateen axaadiidta u aamuseen markay ka qaateen ay ka tegaayeeno wuxuu yidhi man fajara albixaar waman fajara alanhaar markaas waxay yidhahdeen mucaawiya waa camr bnu lcaas waana iskaga tageen tarjamada marka tarjamada ninkaas halkaas saasi kuu sheegaan culammada calaa kulli xaal ama hadday saxiixtay haddaanay ahaynba mas'alada un hadda marka waa un sidaas na marka riwaayat almubtadic qaacidaynteeda intaasa nooga koobnaato imaam axmed iyo yacnii rag badan baana bidcada ninka mubtadica daaciye iyo hayru daaciye in loo kala saaro qabay ninka mubtadica marka wax laga warinayo daaciye iyo hayru daaciye in loo kala sooco xataa ninka mubtadica marka laga hijroonayo la nacayo laga fogaanayo daaciye iyo hayru daaciyaa loo kala saara asaga xataa ninka waa inuu ninka mubtadica marka laga hijroonayo lagu edbinayo in laga col laga noqdo waa inuu daaciye bidcadiisa ku yaha koo ninka ka hijroonaya waa inuu awood leeyahay ruuxaan awood lahayn oon cilmina awood ku lahayn suldaanna aan ahayn hadda qofkoo gafuurka u tahay waxba ku tarim waxay dhiba u keenaysa ma lahan ayb soo ma fahmin marka qofka waxay ku khayr badan tahay qofku inuu suldaan marka uu ama yahay ama cilmi uu imaamku yahay ta labaad waa ninka laga hijroonayana waa inuu daciif yahay quwadiisa iyo dacfigiisana waa u khuduucaysaa quwat اlhaajiri wa dacfuhu quwaة اlmahjuuri calayhi wa dacfuhu ayay ukhuduucaysaa ikhlaasna waa layska rabaa dawaabideeda waa saddexdaas nacam shaykhu اlislaam ibnu taymiya majmuuc اlfataawa juska sideed iyo labaatanaad yaad ugu noqonaysaa nacam ruuxa marka mubtadica laga hijroonaya waa ninkaas nin bidcadiisa gurigiisa la fadhiyan cidna u sheegin waa laga hijroonaya waa la radinaya haddii la yidhaahdo hadda bidca jiiftaad soo toosinaya oo dadka baraysaa adiga nacam waaba kaa jiiftaa marka ina isaga leexatay ku roontahay ayb marka waa kaas yaa nin aan bidcadiisa daaciye ku ahayn oo gurigiisa la fadhiya waxba ku fasaadinaynin haddii ama dad yacnii loo sheego aan markaas isago cilmi ka baranaynin haddii looga sheesheekeeyo waa xan waaye xan iyo qiibo waaye haddii maxaa yeeley masaladan waxaa loo baneeyey saad ogtihiin liajli daruura jarxiga iyo tacdiilka daruura loo baneeyey daruuradii marka waa inuu ku taagnaado xag iyo xagga unan u dhaafsiisnayn wixii marka iska shaahcab iyo ku saabsanoo lagu sheekaysanaayo ma bannaana haddaan faa'iido naseexa aynan ku jirin yanii shakhsi inaad uga naseexaynaysood ka reebaysa bidcadiisa oo asaga ku ta'aursan ama asagiibaaba bidcada meel walba ku sheegoo nashrinayo markaasoo kale waa la radin karaa waa la dhihi karaa dadka waa laga celi karaa laakiin ruux aan intaas midna ahaynoo qofka isaga uu iska samaynayo waxaas acraadu اlmuslimiin waa xufratun min xufar الnaar wa kaafirun ku gaaloobay bibidcatin wa kaafirun mid kufriyeyoo yanii gaaloobay bibidcatin bidcadiisa ku yanii ku gaaloobay sababteeda lan yuqbala laga aqbali maayo xadiidkiisa la aqbali maayo haaliثuhaa haaliثu اlaqwaali aqwaasha keeda saddexaad qowlka labaad marka muxuu noqona qowl wuxuu leeyahy lan yuqbala laga aqbali maayo qowlka labaad muxuu noqonaya waa laga aqbalayaa ثالثها ثالث الأقواaل أqواaشha keeda سدexaad in qad xalala haddii uu xalaashanaya in qad xalala haddii uu xalaashaday in xalala hadduu xalaashaday kadiban been hadduu xalaashanayo qad xalala uu xalaashaday qowlka saddexaad waxaa weyn haddii ninkan uu beenta xalaashanayo maya lagama qaadanayo haddii laakiin ounan xalaashanaynin oo beenta xaaraan u arko laga qaadanaya uu leeyahy wagayruhu hayrkiisna yuraddu waa la radinayaa ayb wagayruhu hayrkiisna yuraddu raafi yacni midka xalaashanaya hayrkiis baa laga wadaa yuraddu waa la radinayaa alraafidiyu raafidigii minhu oo hayrkaas ka mida raafidigii ayaa la celinayaa la radinaya xadiidkiisa sababta waa maxay imaamu shaafici baa wuxuu yidhi aqbalu shahaadata ahlilahwaa'i ahlu ahwaaga shahaadadoodan aniga aqbalayaa buu yidhi ila araafidata raafidada ma ahani dadka mubtadiciinta markhaatidooda waa yeelaa buu yidhi ilaa raafidada ma aha sababta waa maxay liannahum yarowna shahaadata الzuuri limuwaafaqatihim maxaa yeele markhaati beena in la furay arkaan haddii ayaga la waafaqayo kuwa halkaa marka waxaa weeyaan lagama yeelaayo raafido marka la leeyahay marka shiico la leeyahayna curfiga selafka waa kala duwanaayeen fulaanun fiihi tashayuc hebel shiicanimaa ku jirtay waa ninka uun cali iyo cuhmaan cali soo hormariyo ayay tashayuca ku jire dhihi jireen amase ninka waqcatu sifiin iyo mucaawiye iyo ka hadlo amaa abubakar iyo cumar ninka hoos u dhigo oo lacnado isaga waxaa weeyaan imaamu dahabi wuxuu yidhi hada darbu min annaas waxba lagama wariyo kuwaas oo kale bal ilkadibu nifaaquhum waxaan ujeedaa bal ilkadibu dihaaruhum waاnifaaqu shicaaruhum bal wuxuu yidhi beenta waa funaanadda ay hoos ka wataan marada ay kor ka wataanna oo shicaarka u ahna waxaa weeyaan waa munaafiqnimo noocaas iyagu beenlowyaal waa karaamana malo saasuu yidhi xaafid dahabi kitaabkiisa miisaan اlictidaalka tarjamada abaan ibnu taqlib amaa wixii ayaga ka soo haray oon daaciye ahayn wuxuu yidhi falanaa sidquhu calayhi bidcatuhu wuxuu yidhi marka waman dacaa qofkii u yeedho ilaa bidcatihi bidcadiisa dadka ugu yeedho waman dacaa qofkii u yeedho annaasa dadka ilaa bidcatihi ugu yeedho iyo waman ruux siwaahum iyaga ka soo haray waman wixii siwaahum iyaga ka soo haray nartoodii waa ka raalli noqonayn marka wuxuu leeyahay midka beenta xalaashanaayo wagayruhu kayrkiisna yuraddu minhu raafidiyu raafidigaa laga radiyaa midka beenta xalaashanaayo kayrkiis raafidada ayaga ka saar oo tuur ayagana nacam iyo waman ayaa laga radiyaa oo la celiyaa dacaa dadka ugu yeeraya ilaa bidcatihi bidcadiis ugu yeeraya wixii intaa ka soo haray oo mubtadico ahna waman siwaahum waman siwaahum wixii iyaga ka soo haray kuwaasna nartadii waa ka raalli noqonaynaa qabuulahum iyaga aqbalitaankoodan ka raalli noqonaynaa laa in rawow hadday wariyaan maya wifaaqan wax waafaqayo lira'yihim ra'yigooda wax waafaqayo abdaa waxaa muujiya daalika kaagaas abuu isxaaqa abuu isxaaq aljuusajaani shaykhu abi daawuud waannasaa'iy weeyaan ayb intaan marka saddexdan bayd ninka mubtadica bidcadiisu hadday gaalaysiisay iska waa laga tegey ninka asaga beenta xalaashaday waa laga tegey isaga laftirkiisa hayrkiis midkaas raafidada iyagana waa laga tegey bidcada midka dadka ugu yeedho asna waa laga tegey waman siwaahum marka wixii intaa ka soo haray oo mubtadico ah maxay noqonayaan marka kuwa intaa ka soo haray waa midaan raafidi aan ahayn bidcadiis aan dadka ugu yeerin beenta aan bannaysanin bidcadiisana aynan gaalaysiinin kaas asaga wuxuu ku yidhi marka waa la aqbalaya nartadii qabuulahu ka aqbalitaankooda laa in rawow hadday wariyaan maya wifaaqan wax waafaqaya lira'yihim ra'yigooda abdaa waxaa muujiyey daalika kaagaas abuu isxaaqa abuu isxaaq aljuusajaani ayaa ra'yigaa muujiyey ibnu xajarna nuqbahootii uu ku sheegay nuqbatulfikerka waman yatub can fisqihi falyuqbali ow kadibi اlxadiidi fabnu xambali fabnu xambali wasayrafiyu wاlxumaydiyu abow qabuulahu mu'abadan ثuma na'w can kuli ma min qabli daa rawaahu wالnawowiyu kula daa abaahu wmaa ra'aahu اlأwaluuna arjaxu daliiluhu fii sharxina muwadaxu masalada halkan uga hadlaya waxay tahay qofkii faasiq buu ahay waa toobad keenay uu ka toobad keenay oo nin waxuu noqday wanaagsan oo siiradiisii isbedesho cadli buu noqday iqo ma noqonayaa marka ninkaa isagaa noqday mas'alo waa mas'alada labaad waxa ay tahay ninkaani marka hore waxaa xadiidkiisa loo radiyey nebiga uu been ka sheegi jiray oo waxaa lagu arkay yacnii kadibulxadiid xadiidkuu been ka sheega xadiidka nebiga sal lla ly slam waa toobo keena wixii dhammaay waa ka soo laabtay see la yeela mas'alada dambe soo qaad iyada mas'alada dambe waa maxay xadiidka nebiga uu been ku sheegi jiray wou ka toobad keenay imaam axmed iyo sayrafi iyo xumaydi ayagu waxay leeyihiin abulmudafar samcaanina ku dar ninka haddii marba xadiidka nebiga inuu been ku sheegayo lagu tuhum yacnii lagu ogaado hal mar wax allaale wixii hore uu u wariyeyna waa la tuurayaa wixii dambe uu ka wariyana waa la tuurayaa hadduu doonaa toobad keeno towbadiisa asaga aakhiro ahaan waa u anface laakiin xadiidkiisa waa la tuurayaa mar dambana la qaadan maayo ninkaa isagaa imaamu nawowi asaga wuxuu leeyahy maya hadduu toobad keeno waa la aqbalayaa ayuu leeyahay suyuudina marka wuxuu u gargaaray qowlkii hore waxaana kugu deliila qowlka hore wuxuu leeyahay waxuu u soo qaatay qaacida fiqhiga qaacidada fiqiga waxay tahay ninka yani hadduu zinaysto ee la jeedlay boqol karbaash amaama naas lagu dhufto haddii nin uu qadfo ninkaas ou yidhaahdo warzaani iho kaale ninkaas xadulqadfi lagu dhufan maayo siddeetan jeedalma lagu dhufanayo sababtoo ilaahay muxuu leeyahy waaladiina yarmuuna almuxsanaati kuwa la qadfaa ixsaana loo shardhiya maqduufku inuu yacnii muxsan ou yahay soo ma garan haddaba marka haddii ay yacnii haddow cadaaladdiisu hadday soo noqonayso towbada ay ku soo noqonayso dee ninkaanaa la qadfi lahayo xadulqadfi lagu dhufan lahaa mana lagu dhufto ninku hadduu zina hadda ka hor inta soo maray la karbaashay haddii qof uu yidhaahdo zaani markaa si kale unbaa loo cana waa bannaan tahay ma laga wado in la dhaho waa la canaananayaa laakiin xadulqadfi lagu dhufan maayo macnaha meesha yeel saas qaacidadaa marka fuqahadu ay sheegeen buu qabsaday marka suyuudi haddii marka kaas sidaas uu xaalkiisu noqday nin nebiga ku been abuurtay limaadaa marka xadiidkiisa mar dambe loo yeela marka waman yatub marka qofka isaga dee fisqigiisa laakiin hadduu ka toobad keeno lacalahu tanfac waman ruuxii yatub toobad keeno aayadda laftirkeeda suuratu nuur ku jirto ee alla uu leeyahy ila aladiina taabuu min bacdi dalika waaslaxuu fa ina allaha gafuuru raxiim usuuliyiintu isku haayaan istinahaanum wuxuu u noqonayaa isimkii ugu dembeeyey mase jumlada oo dhan ayuu u wada noqonayaa khilaaf mashhuur oo mukhasisaadka marka laga hadlaayo marka mukhasisaadka laga hadlaayo usuulfiqiga baabulmukhasisaadka looga hadlaa mukhasiska mutasilka marka laga hadlaayo ka hadlaan culamaau alusuul waman yatub qofkii toobadkeena can fisqigii ka soo laabta fisqigiisa falyuqbal ha laga aqbalo yiri kaasa warkiisa waa iska sahlan yahay aw amase kadib اlxadiidi xadiidka xadiidka ku been sheegiddiisa fabnu xambalin axmed binu xambal wاsayrafiyu sayrafi abubakr sayrafi waa ninka risaalada shaafici sharxay wa fuqahada shaaficiyada waaweyn ayuu ka mid yahay wاlxumaydiyu cabdullahi bni zubayr اlxumaydi abow way diideen abow way diideen qabuulahu aqbalitaankiisa mu'abadan xaal uu yahay mid la ta'biidiyey weligeed yani laga dhigay uma markaa dabadeedna ow way fogeeyeen can kulli maa shay dhammaantiisa xaggiisa way ka fogaadeen daa midkani rawaahu oo wariyey min qablu min qabli kadibihi min qabli hubuuti kadibihi beentiisa sugnaanshadeeda ka hor intaysan sugnaanin beenta ka hor ninkan waxaa lagu arkay xadiidka nebiga inuu been ku sheegay ula qasday wixii awal ou hore u wariyey qabla intaan la ogaanin iyo waxa hadda kadib uu warin doonaba waa ka kac waay marka waa laga tegey wاnawowiyu imaamu nawowina kula abaahu abaa waa diiday hu'kaas kula daa kan dhammaantiis waa diiday wاnawowiyu imaamu nawowina abaahu kula daa abaahu waa diiday kula daa kan dhammaantiis waa diiday oo waxa uu yidhi yacnii ninka haddii fisqi uu ka toobad keeno hadduu been xadiidka nebiga uu ka been sheegi jiro uu ka toobad keeno kulli waa la aqbalayaa buu yidhi xadiidkiisa iyo riwaayadiisa iyo markhaatidiisa suyuudi marka waa kala saarayaayo wuxuu yidhi wamaa waxa ayiladii kii ra'aahu ay arkeen alawaluuna culummadii hore ayaa arjaxu raajixnimo badan alawaluuna yaa waay marka axmed binu xambal iyo sayrafi iyo xumaydi waay daliiluhu daliilkiisana muwadaxun weeyaan mid la caddeeyey fii sharxinaa lagu caddeeyey sharaxeenna sharaxa wuxuu u jeedaa tadriibu raawiga daliilkiisana sharaxeenna lagu caddeeyo tadriibu raawiga uu ka wadaa waman nafaa maa canhu yurwaa falasaxu isqaaطuhu laakin bifarci maa qadax ow qaala laa adkuruhu wanaxwu daa kaana sii fasaxaxu an yu'hadaa labadan bayd wuxuu uga hadlayaa qofka xadiid baa ayuu wariyey nin baa marka xadiidkii ka nin baa maalan nin xadiid ka wariyey sheekh baa xadiid ka wariyey sheekhi baa wuxuu yidhi aniga waxaan ma warinin meeshaad ka keenta adaa taqaana waxaan aniga maba warinin waxaan aad iga warinayso aniga maba soo warinin see la yeelaa marka waa idaa jaxadda marwiyahu wixii isaga laga warinaayo diiday see laga yeelayaa labaa loo kala qaadayaa inuu diidmada jasmiyey iyo inuunan jasminin haddii diidmada uu jasmiyey ee uu yidhaahday maba werininba waxaan aniga mana aqaano ayb haddii uu jasmiyey yani waxaan aniga ma werinin buu sideedaba hadday sidaa tahay xadiidkii waa laga tegayaa xadiidkaas la aqbali maayo kow xadiidka raawigan sheikhan ka wariyey marka ee lagu inkiray isaga marka maqduux ma noqonayo ma la qadxinayaa cadaaladiisa wax miyay u dhimaysaa arrintaas ma u dhimayso sheekhana cadaaladiisa waa meesheedii ardaygaanna cadaaladiisa waa meeshiisa waay si aan ma jasminin sheekhii xadiid baa ninkan uu wariyey sheekh buu ka wariyey sheekhi baa wuxuu yidhi xadiidkan aniga ma xasuusto uu yidhi xadiidkan aad iga warinayso aniga ma xasuusto oga wada ma ahan ma dhihin ma jasminin xasuustiisa oo celiyey marka haddii uu leeyahay aniga waxaan ma xasuusto waxaa la dhahayaa marka xadiidku waa maqbuul waa la qaadanayaa waa saxiix sheekha cadaaladdiisana wax u dhinmi mayso ardaygana waxba u dhinmi mayso maxaa yeele waxaa la arkay shuyuukh sidaasoo kale xadiid ay wariyeen intay iloobeen ardaydoodii ay ka maqleen ay dhihi jireen xadaanii fulaanun cannii xadaanii fulaanun annii qultu akhbaranaa fulaan ilaasaas ay u wadeen marka khadiibulbaqdaadi iyana kitaabuu ka alifay baabkan isagaa yacnii fii man xadaa wanasiya ayaa laydhaha fii man xadaa wanasiya qofkii inta xadiid sheegay iloobay suyuudina kitaabka waa waa talkhiisiyey kitaab la yidhaahdo wuxuu ku soo gaabiyey tadkirat اlmu'tasi fii man xadaa wanasi risaale aad u yar waa intaasoo kale la eg tahay wax yar waa iyada halkan marka taas uga hadlayaa waman nafaa qofkii diido maa shay yurwaa laga wariyey laga warinayo canhu xaggiisa laga warinayo qofkii anfiyo falaa saxu sida saxiixnimada badan isqaaduhu rididdiisa waa isqaaduhu isqaadu riwaayati waa riwaayada rididdeeda xadiidkaa la ridaya laakiin lagu noqoyee maa qadaxa kaasi ma dhaawicin bifarcin farac ma dhaawicin farac ayaa laga wadaa ardaygii warinaayey waa faraca bimacnaa ardaygii waa hadda ardayga xadiidka warinaayo ee sheekha ka warinaayana ma dhaawacaysa arrintaas oo cadaaladiisa waa halkeedii aw amase qaala sheekhii wuxuu yidhi laa adkuruhu anugu ma xasuustooyi aw amase qaala waxau yidhi laa adkuruhu ma xasuusto wanaxwu daa iyo kan wixii la mid ah kaanna siya waaba inuu iloobay fasaxaxuu way saxiix yeeleen fasaxaxuu way saxiix yeeleen an yu'khada in xadiidkaa isagaa la qaato iyadoo lagu xambaarayo ninkan inuu iloobay way dhici kartaa inuu iloobay wa aakhidun ajra alxadiidi yaqdaxu جماعة وآخرون سمحوا وآخرون جوزوا, وآخرون جوزوا لمن شغل عن كسبه فاختير هذا وقبل labadan bayd wxuu uga hadlayaa أkhذu الأجرaةi بالتaxdiid yaعni xadiidka in lagu qaato ujro oo qofka uu yidhaha axaadiidtan idin akrinayaa oo inaad mushaar intaas isiisaan oo ujro in xadiidkii lagu qaato culimmadii hore mutaqadimiinta waa diidi jireen arrintaa iyadaa qofkay ku arkaanna waa ka dheeraa axaadiista kama qaadan jirin ma ka wari jirin qadxi bay uga dhigi jireen arrintaas walidaalika yani imaam axmed bin xambal iyo rag badanaa yani yani imaam axmed oo kale iyo waa diidi jireen oo wuxuu dhihi jiray laba nin oo aad iigu waaweyn laba nin oo aniga aad iigu weyn oo waxa waxaa jirta buu yidhi yacnii aan axaadiista ujro ku qaadato arrintaa iyadana waa nacayaa buu dhihi jiray abu nucaym alfadl bnu dukayn iyo wuxuu ahaa ninka kale cafaan bnu muslim asafaar cafaan bnu muslim asafaar labadaa nin oo rag waaweyn ah abu nucaym isaga wuxuu dhihi jiray axaadiidta marka danaa ku kalifta ayaga intuu axaadiidta yacnii akhriyo iyo wuxuu dhihi jiray uu ujra ku qaadan jiray ujra markaas wuxuu dhihi jiray aniga laba-iyo toban ruux ayaa gurigayga joogto oo biil iga sugayso wa annii laa ajidu fii beytii rakiifan hal muufa ah xataa ma hayo guriga iima yaalo laba-iyo toban ruuxna aniga wax iga sugayaanu dhihi jira marka calaa daalika marka wakhtiyadii dambe marka culummadii dambe ayaga abu isxaaqi shiiraazi baa waxuu iftooday abu isxaaqi shiiraazi waa taqaanaan saaxibulmuhadabka waa iyo kitaabka lumaca iskaleo fuqahada shaaficiyada waaweyn u ahaa abu isxaaq baa waxuu iftooday markii dambe ruuxii dowladna aysan lacag siinaynin aysan bil siinaynin wax kalena aan helaynin oo asagii hadduu shuqul iyo shaqo aadana ee cilmigii uu ku dayacmaayo dadkii wax waxbaran la waynaayo markaasoo kale wuxuu yidhi ujro waa ku qaadan karaa waxbaristaas fadwadaa lacag lagu qaadanayaa marka xadiidkuu lacag ku qaadan karaa haddii dowlo ka kaafinaysa aan la haynin ibnuljawsi isaga wuxuu leeyahy waqtiyadan dambe dadkii cilmiga waaba iska naceen buu yidhi haddiiba la yidhaha ujraa la idinka qaadanaya keena lacag soo dhiiba lacag haddii la yidhaha waxaa dhacaysa inaysa imaanin buu leeyahay allahu almustacaan waqtigaasu ka hadlaya nacam oo cilmigu uu aad iyo aad yacni dadka ugu dhadhamayay zamankan maxaad u malaynaya marka oo cilmiga intaas wuxuu iska leeyahay marka mutaqadimiinta iyagu marka waa waa diidi jireen masaladan marka sharci ahaan loo fiiriyana inay bannaan tahayd mooddaa maxaa yeelay xadiidkii nebiga wuxuu ahaa ina axaqa maa akhadtum calayhi ajran kitaab ullah wax aad ujro ku qaadataan waxaa ugu xaqnimo badan kitaabka ilaahay haddii marka ilaahay kitaabkiisa lagu qaatay ujro xadiidka nebiga min baabi owlaa maxaa yeel qur-aankii oo akhrintiisa lagu cibaadaysanayay mutacabad bitilaawatii hadday haddii lagu qaatay kanna waa in lagu qaadanayo ilaa annahu laakiin waxaa fiican qofka inuu iskaga tago haddii uu ka kaaftoomi karo hadduu ka kaaftoomi karo inuu iska daayo wakhtiyadii hore dabcan yacni baytulmaalka arsaaq looga qori jiray dadka muftiyaalka ah qudaadda dadka ahlucilmiga ah halkaasaa marka baytulmaalka wax looga qori jiray iyadoo haddana ay sidaas jirto ayay culummada waaweyn oo ahlu waraca ay diidi jireen imaamu nawowiyaa ka mida isagoo hadde faqri xaalkiisu oo yacnii aad u darnaay noloshiisu ay aad u adkayd haddana maca daalika ma qaada jirin muluugta iyo dowladaha waxba kama qaada jirin waakhidun qaadasho ajralxadiidi waaaakhidun ku qaadanaya dheh waaaakhidun mid qaadanaya ajraalxadiidi xadiidka kiradiisa ijaarka ijaarkiisa mid qaadanayo yaqdaxu waa dhaawacayaa marka yaqdaxu wou dhaawacayaa akhdigaasi yaqdaxu wou dhaawacayaa dhe jamaacatun jamaaco way dhaawacayaan oo way qadxinayaan jamaaca culummada ka mida waaakharuuna kuwo kalena samaxuu way saamaxeen waaakharuuna kuwo kalena jawasuu way banneeyeen yay u banneeyeenna liman bay u banneeyeen ruux shuqila la shuqliyey liman ruux shuqila la shuqliyey binashri اlxadiidi xadiidka nashrintiisa lagu shuqliyey can kasbihi lagaga shuqliyey kasabkii ciyaalkiisa oo usoo kasbi lahaa lagaga shuqliyey fakhtiyara haadaa midkan baa la doortay wa qubila lana aqbalay tafsiilkan baa marka la doortay haddii ninka xadiidka yacnii ummaddii hadduu u lug xiran yahay iyaga oo u fadhiyo iyaga marka waxaa weeyaan inuu ka qaadan karo ujro waa ku qaadan karaa haddii laga shuqliyey waay haddii uu shaqaysto wax dadkii u iftoodo wax dadka cilmi u sheegaa la weynaya maalan marka waa bannaan tahay man yatasaahal fi اsamaaci waaladaa walidaalika kutubta haddaad akhrisaan jarxiga iyo tacdiilka waad arkaysaa fulaan ibnu fulaan hiqatun ilaa annahu ciiba biakhdi اlujrati fi اlxadiidi taxdiid waxaa lagu ceebeeyaa laleeyahay xadiidka ujro ku qaadan jiray man yatasaahal fi الsamaaci waaladaa ka nowmin ow ka tarki aslihi irduda man axadkii yatasaahal fududaysto fi samaaci samaaca maqlidda xadiidka markuu maqlayo waaladaa'i marka uu xadiidka gudanayaba waa tasaahula ka nowmin hurdo oo kale ayuu ku tasaahulaya iska hurda iska seexanaya ow ka tarki aslihi ama asalkiisii buu ka soo tegayaa ninkii xadiidkan asal la saxay ayuu ugu qoran yahay markuu rabo inuu xadiidka sheego asalkiisii buu ka soo tegayaa isoo iska isoo gacan maranuu imaanayaa marka tasaahul waa fududaysanaya ma ogtahay culamaaulxadiid ayagoo xifdi badana haddana kitaabka waa soo qaadan jireen kaas marka ruuxa noocaa sidaasoo kale ah urdudan raddi buu yidhi iska raddi halkan marka tasaahulkau galay wuxuu leeyahay ninku markuu xadiidka dhegaysanaya ninka ku tasaahulo soo u tasaahulaya xoogaa waa gamcaya waa iska jiifaa markuu werinaayana waa ku tasaahulayaa maalano asalkii iyo kitaabkii ma soo qaadanayo taasay leeyahay urdudan buu ku yidhi iska raddi laakiin haddii khalal uu ka imaanayo iyado laftirkeeda maxaa yeele waxaa sugnaatay imaamu daara qutni xajiibuu lahaa cali bni cumar addaara qutni abulxasan wuxuu sameeyey majlis xadiid buu yimid majlisii kutubulmusalax dhan waa lagu sheegaa markaasu waa iska waa gam'aayey mar walba waa hurdaayey markii majlisku uu dhammaadaya waxaa la yidhi adiga ma ansaxaysaa la yidhi samaacan aad sheeqan ka maqashay axaadiidtan aad sheeqan ka dhegaysatay ma weri kartidaa layidhi maxaa yaele waa hurdaysa markaasu wuxuu yidhi aniga samaaca aan xadiidka maqlahay ee adiga kaaga isku mid ma ahan buu yidhi markaasuu yidhi sheegu yidhi hadda inta xadiid ee meesha lagu sheegay waa u sardiyey marka nacam siddeed iyo toban xadiid oo kor uga sardiyey nacam maca asaaniidiha marka aniga aad isku mid ma nihin buu yidhi qof noocaas hadduu jiro waa saas cumar soo ma garanin cali ibni cumar marka waxaa la yidhi imaam axmed kama liidanin xagga xifdiga abulxajaaja asna lamid ahaa mizi imaam lmizi sheekhu ibnu kaiir ibnu kaiir wuxuu yidhi sheekheenna abulxajaaj almizi ardayda markuu xadiidka ka dhegaysanayo yidhi oo xadiidka ay ku dul akhrinayaan ayaga waxay haystaanuu yidhi kitaabka isagana ma haysta kitaabka xadiidka mararka qaar waa gam ayaa iyagaa laga yaabaa inay gafaan nacam markaasuu celinaa marka isagoo gam ay saas u gam ayaa markay meel yacnii ay qaldaanba joog buu leeyahay istaajinaya markaasuu ka celinayaa waa lagu noqonaya kitaabkii sidii loo akhriyey maana waaba si kale marka wuxuu leeyahay aayad buu ku ahaa yuu yidhi sheekheenna xagga xifdiga abulxajaaj ilmizi zamankan aaw marka xifdina hadda ma jiro muxadidna ma jiro bal sheekhu alimaamu dahabi baa wuxuu yidhi raximah ullah inta muxadiثiin la xuseeyo wuxuu yidhi hal ra'ayta muxadiثan u yidhi oo adiga hadda muxadid ma aragtaa buu yidhi xilligiisiiba wuxuu leeyahay kidtu laa araa muxadiثan waxaan ku dhowaaday yidhi inaanan muxadidba arkin oo yidhi ilaa taxta turaabin ow calaa kitaabin nin muxadiثoo kitaab inuu ku qoran yahay magaciisa ama inuu carada ka hooseeyo dhintay maahane maba haayo yidhi ma arag marka adda isaga waxaa weyaan wuxuu ka hadlaa waqtigiisa nacam waqtigaanna maxaad u malaynaya waa shay iska nisbi shay iska nisbi oo iska noqon karaayo haddii la yidhaha ninka ugu badiya sanadkan xadiidka waa iska muxadid haddaan annaga iska dhahno waa la yeeli karaa laakiin muxadid culimmadii hore say u yaqaaneen marka la fiiriyo waa nin axaadiidta uu yaqaano iyo kuwaunan aqoonin kuwa uu yaqaano ay badan yihiin gee laga keenaa wqaabil atalqiini ayb urdudan raddi haahe marka kaas xugunkiis urdudan oo idin dhigaya soo maa urdudan raddi oo celi yah urduda ee urdudan waay waxaa u ahay nuunkii baa uu yeelay وqاaبل التلقين والdي kaثur شhdوdه أو sهوه xayثu أhr min xفdihi qاala جamاعaة كبر وmن يucaرف وhmه ثuma أصر يurad كل ma rawىa وquyida بأn يubيna cاalم وcاanada wuxuu leeyahay وqاaبل التلقيiنi تlقيinka midka aqbalayo والdي iyo midka kaثura ou batay شhdوdhu shaadnimadiisa ow amase sahwuhu sahwigiisu ou batay xayثu meel ahara ou soo naqlinayo min xifdihi xifdigiisa ou ka soo guurinayo markuu xifdigiisa ka soo guurinayo qaala jamaacatun waxay dhaheen jamaaco jamaacadaasoo kubar waa weyn ayb waman iyo axadkii yucaraf la aqoonsiiyo wahamahu wahmigiisa uma markaa dabadeed asara daa'imo yuraddu waa la radinayaa kullu maa wax dhammaantiis rawaa oo wariyey wixii oo wariyey o dhan waa la radinayaa waquyida waa waa la qayday arrinkaa bian yubayina inuu bian yubiina inuu caddeeyo caalimun caalim wacaanadda isaguna ou madax adeego halkan wuxuu ku leeyay ninka talqiinka aqbalaayo iyo midka shaad shuduudkiisa ou batay midka sahwigiisa iyo hilmaankiisa ou batay markuu xifdigiisa wax ka warinayo iyo midka inta la toosiyey la yidhi war xadiidku sidaan ma ahne sidaan dheh markaasuu diidey may ma dhahayo ee sidii sawaabka ayd baana lagu toosinaya ma yeelayo isaguna marka intaas marka xadiidkooda ayaguna celi iska raddi waqaabila talqiini talqiin marka cilmulxadiid la joogo maxaa la yidhahda talqiin waxaa la yidhahdaa culamaa ulxadiid qofku marka uu isku dardarmo ama xifdigiisu inuu yaraado iyo in kale markay rabaan inay ogaadaan waa imtixaani jireen waa u imaanayaan markaasi waxay leeyihiin intay u yimaadaan bay waxay leeyihiin magaciisa intay sheegeen qaala fulaanun hebel wuxuu yidhi akhbaranii fulaanun saasay dhaheen ama qulta waxaa tidhi akhbaranii fulaanun hebel wuxuu ii sheegay qaala akhbaranii fulaan sidaas oo kale ninkii bay u imaanayaan markaasi waxay leeyihin akhbaraka fulaanun akhbaraka fulaanun hebel wuxuu ku warramay annahu qaala xadaanii fulaan ilaa xadiiiisba xadiidkiiba marka saa ku gaaraan waxaasna ma ahan ogow ninkan wax hadda ka horba oo wariyeyba ma aha weligiis waxuu maqleba ma aha mar kasta sidaa la yidhaahdaba hadduu dhahayo haye nacam nacam hadduu iska leeyahay ee ninkan marka qaabilun litalqiin waayo nin wixii la yidhaahda iska aqbalaayo marka waa isaga dhexyaacday xadiidkiisa waa la joojina mararka qaar waxay samaynayaan toban xadiid oo kale ay keenayaan shan asaga ou sheegayoo sax ah iyo shan asaga weligiis ouna maqlin bay isku darayaan haa haa hadduu iska dhahaayo yaqbalu talqiin talqiin iyo laqinaadou iska aqbalaya qofkaasoo kale kaasna marka xadiidkiisu waxaa weyan waa marduud wa qaabila talqiini wardudan raddi oo celi qaabila talqiini talqiinka midka aqbalayo iyo waladii midka kaura ou batay shuduuduhu shaadnimadiisa ninka sida haalibkaa dadka khilaafayo isagana badi yacnii raddi xadiidkiisa ow amase sahwuhu hilmaankiisu ou batay goorma laakiin xayثu meel ahara ou ka soo naqlinaya min xifdihi xifdigiisa ninkaani wuxuu rabaa inuu xifdigiisa ictimaado haddana gefkiisaa badan xadiidkiisa raddi qaala jamaacatu jamaaca waxay dhaheen jamaacadaasoo kubar waaweyn waman ruuxii yucaraf la aqoonsiiyo oo la dul istaajiyo wahamahu wahmigiisa qofkii qaladkiisa la dul istaajiyo o la ogeysiiyo uma markaa dabadeed asara daa'imo khaladkii ku sii socdo yuraddu waa la radinayaa kullu maa shay dhammaantiisoo rawaa uu wariyey wax kasta oo ninkaa uu wariyo waa la radinayaa dhacdadaas ka hor iyo kadibba wuxuu wariyey maalan xadiid buu wariyey sibuu u wariyey markaas waxaa la yidhi war sidaan ma ahan xadiidka eh sidan baad u maqashay ee sidaan dheh waa diiday sidiisu iskaga socday kaa isaga marka xadiidkiisa waa la radinayaa laakiin waxaa lagu qaydayaa ninka u bayaaninayo waa ninuu isleeyahay ninkan waa caalim wa ilaa qofka uu u bayaaninayo dhahayo waa geftay hadduu yahay ninuu isaga ka cilmi badan yahay ama nin aan xifdi badnaynba hadduu toosinayo isleey war ninkaan isagaa qaldan adaa toosno isdhihi karaa maogta laakiin nin caalima marka uu qaladkiisa u sheegay haddana uu ku madax adeygo waa la diidaya xadiidkiisa waxaa sidaan oo kale lagu radiya waxaa lagu radiyey xadiidkiisa sufyaan bnu wakiic sufyaan bnu wakiic aru'aasi sufyaan bnu wakiic ibni jaraax aru'aasi wakiic wiilkiisa tirmidiga iyaa ka wariyey shuyuuqda tirmidi oo ka mid yahay xadiidkiisa marka culimmada qaarsaanay ku radiyeen macnahan isaga wa acraduu fii hadihi اlasmaani can ictibaari hadihi اlmacaani wuxuu leeyahay wakhtiyadan dambe oo xadiidkiiba ay u dhammaatay cilmigiisa iyo xifdigiisa iyo iska yaraaday wakhtiyadan dambe xifdigu ou yaraaday shuruudahan tirada badan dadka waa laga daayey ee waxaa la rabaa hadda xadiidkiina hadda waa sugnaadayo hadda xadiid dambe oon awal qornaynoo hadda la qoraayo dambe ma jiro ma ogtahay marka mar haddii axaadiidtii la dawinay shuruudihii waa la fududeeyey hadda waxa loo fududeeyena waxay tahay silsiladda isnaadka ummaddan inay ku baaqi ahaato xadaanii iyo akhbaranii inaynan ka go'in baa la rabaa dadka nacan marka waxaa dhici karta hadda qofku markuu rabo inuu xadiid wariyo sanad uu ku warinaayo akhbaranii fulaan qaala akhbaranii fulaan qaala akhbaranii fulaan ilaa marka nebiga uu sidaa ku tago waa jiraa dad sidaas oo kale ah ama yacni dadka ijaazaadka iyo kale lagu siiya xadiidka qofku marka haddii uu sidaa kutubta u wariyo oo sanad uu ku warinayo kitaabada dadka marka inta kitaabkan laga gaarayo iyo shiiqan inta u dhexayso shuruudaha hadda aan soo sheegna laga feerin maayo maxaa lajaa kitaabka waa sugnaaday hadda maalan ninka bukhaari inuu wariyo rabo sanadkeenna maanta hadda haddaan rabno inaan bukhaari ku warinno te sanadkan iqa miya ninka ku jiro kan iqa miya kan iqa miya la dhihi maayo sababtoo bukhaari waaba sugan yahay waa mutawaatir inuu bukhaari waa sugnaaday marka waxaa un sanadka silsiladiisu inay baaqi ahaato unbaa la rabaa ma ahane shuruudahan la milicsan maayo la feerin maayotirada badan wa acraduu way ka jeesteen fii hadihi اlasmaani waqtiyadan can ictibaari hadihi اlmacaani macaanidan ictibaarinteeda sababta waa maxay licusrihaa culayskeeda licusrihaa culayskeeda darteed bay uga jeesteen oo dadka zamankan haddii la yidhaha shuruudahan ha laga fiiriyo wax xadaanii dhahaba waa la weynayaa markaayb maca kowni dalmuraadi maca kowni dalmuraadi muraadkaas ahaanshadiisa lala qabo saara inuu ahaaday baqaa silsilati lisnaadi isnaadka silsiladiisa baaqi ahaanshadeeda yacnii ulajeedka laga leeyahayba isnaadka inuu sii jiraa waxay tahay silsilada isnaadku inay baaqi ahaato maca kowni dalmuraadi muraadkan yacni muraadka wuxuu ujeedaa yani ka jeesashada laga jeestay oo aan shuruudihii tirada badnaa laga jeestay ulajeeddada laga leeyahay waa maxay maca kowni dalmuraadi muraadkan ahaanshadiisa lala qabo saara inuu ahaaday ulajeedka wuxuu yahay baqaa silsilat اlisnaadi isnaadka silsiladiisa baaqi ahaanshadeeda isnaadkiiba inuu sugnaado baaqi noqdo silsiladiiba inay baaqi noqoto la rabaaye ee xadiidka inuu sugnaado lama rabo mar horeu sugnaado xadiidkaas falyuctabar ha lagu cibro qaato buu yidhi marka falyuctabar ha la fiiriyo takliifuhu takliifkiisa qofku inuu mukalaf yahay keliya ha la fiiriyo oo qaangaar inuu yahay oo majnuunna aanu ahayn wasatru iyo satri ha la fiiriyo wamaa rawaa wax uu wari waladii rawaa wax uu warinayana ahbata habtun inuu sugay kaasoo barun baari ah marka casharka dambean ku sheegayna bilahi towfiiq sal l slam